tababarkan oo ay ujeedadiisu ahayd daadejinta iyo faafinta siyaasadda waxbarashada qaran oo socon doona laba maalmood ayaa loo qabtay maamulayaasha macalimiinta iskuullada gaarka iyo kuwa macadyada iyadoo qeyb ay ka ahaayeen bulshada rayidka ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada hirshabeelle amiin mukhtaar axmed faafinta siyaasadda waxbarashada qaranka runtii maalmahan wasaaraddu waxay ku howlanaaday siyaasadaha qaybahooda kala duwan oo aad ka warqabteen in dhammaan deegaanka dowlad goboleedka hirshabelle degmooyinkiisa lagu qabanayay si ugu dambayso hadda idinkuba qayb aad ka eedeen oo looga hadlayay siyaasadda waxbarashada yani dadka baahiyaha gaarka qabo iyo siyaasaddii dugsiyada privatka ah lagu dhaqi lahay maantana waxaan u fulinaa siyaasaddii qaran ee dhammaan intaas yani ay soo hoosgelayeen runtii wasaaraddu waxay isku hawshay sidii yani dadweynaha soomaaliyeed meel kastay joogaan siday ku heli lahaayeen waxbarasho casriyeysan taya leh una adeegto muwaadiniinta soomaaliyeed taasoo ay bixiso fursado loo siman yahay waxaa nala joogo agaasimaha qorshaynta iyo siyaasadaha oo runtii maanta fursad ay tahay inaan ka faa'idaysano waa ku mahadsantihiin mar labaad kasoo qaybgalkiina waxaan rajaynayaa in aada wax badan ka dhihi doontaa barnaamijkan daadejinta maanta wuxuu ka bilowday dowlad goboleedka south westi koonfur galbeed iyo hirshabelle ka faa'iidaysano runtii waxaad tihiin gendihii bulshada mar kasta waxaan isgu yeernaa waxay tahay waa inaan annagu idinka faa'iidaysano
waxa uu intaasi ku daray agaasimaha in laga faa'iidaysto siyaasadda waxbarashada qaranka ee ay wadaan mas-uuliyiinta ka socotay wasaaradda waxbarashada dowladda federaalk soomaaliya sidoo kale goobtan ay isugu yimaadeen bahda waxbarashada ayaa ugu horeyn waxaa ka hadlay wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada hirshabelle ahna kusimaha wasiirka wasaaradda waxbarashada abuukar xasan abuukar wadatashigan ku saabsan daadejinta siyaasadda qaranka qaranka soomaaliyeed waa guud ahaan waxaana la joogo agaasimaha qorsheynta wasaaradda iyo siyaasadda waxbarashada wasaaradda federaalka oo noo wado barnaamijkan aadka u qiimaha badan waxaad ogeydeen in marar badan lagu qabtay xarunta dowlad goboleedka hirshabelle siyaasado wasaaradda iyo waday sida siyaasadda waxbarashada dadka baayaha gaarka qabo siyaasadda waxbarashada dugsiyada gaarka loo leeyahay saasoo kale maanta marka waa gunaanadkii siyaasadda qaran ee waxbarashada dalka siyaasadda waxbarashada siyaasadda waxaa ka mid a maalan in manhajka soomaaliyeed la mideeyo oo ardayda soomaaliyeed wax ku bartaan afkooda hooyo runtii barnaamijka faa'iidadiisa ustaadkaan noo daadihin doono annaga waxaan rabnaa inaan ogaano inaad wax ka tirahdaan qaabka loo daadijinayo siyaasadda qaranka soomaaliyeed maadaama aan nahay state ka mid a dowladda federaalka stateada kale waa nala qabaan sida hadda la sheegaya south westiga ku furmaaya annagana hadda nuu furmaya haduu ilaa yidhahdo marka maadaama aad tihiin xubnihii ama acdaadii aqoonta lahaa ee waxbarashada ka mas-uulka ahaa maamulayaal haddaad tihiin haddaa macalimiin tihiin haddii aad tihiin in dheergaradkii magaalada inaad micnaha barnaamijkaas si habboon aad wax uga dhahdaan aada la socotaan aad ka qayb qaadataan daadejinta siyaasadda qaranka ee waxbarashada dhowaan ayay ahayd markii labada wasaaradood ee heer federaal iyo heer maamul goboleed ay sidoona kale u qabteen kulamo waxbarasho oo ku saabsan waxbarashada dadka baahiyaha gaarka qaba inay qayb ka noqdaan helitaanka waxbarasho loo dhan yahay